bismillahi raxmaan raxiim gabro wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qodobada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo wadiin hayo duhurnimadan kuwooda ugu doorkaroon waxaana ka mid a ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada garoowe ayaa halkaasi kulamo kula qaatay madaxda dowlad goboleedka puntland midbax lagaga soo horjeedo sheegashada kenya ay sheegatay qeybo ka mid ah baddeeda soomaaliya ayaa maanta ka dhacay taalada daljirka dahsoon ee degmada boondheer ee gobolka banaadir kulan looga hadlayay ololaha doorashooyinka dalka ka socda iyo sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen jaaliyadda yemen ee soomaaliya ku nool ayaa lagu qabtay degmada shigis ee gobolka banaadir dowladda ingiriiska ayaa sheegtay in dowladda soomaaliya ay ka taageerayso tababarada ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka argagixisada al-shabaab maamulka jaamacadda alhilaal ayaa waxa uu soo bandhigay arday danyar ah oo deeq lacag la'aan ah ay wax ku barayaan qodobada dibadda aad ku marqi doontaan warka duhurnimana waxaa ka mid a shagaal ka tirsan israa'iil oo sheegay in iskuday weerar lagu qaado safaaradda israa'iil ee gudaha dalka turkiga arbacada maanta
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fmk dherarkeedu yahay sagaatanka megahartis dhegaystayaasheenna hadduu kala nool qaaradaha afrika eeshiya iyo yurub waxay sinadiifa nooga maqli karaan aalada ku salaysa adduunka oo dhan waxay si toosan nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
markale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhur arbacaha koo iyo labaatanka bisha sagaalaad sanada labada kun lix iyo tobanka warka waxaa soo saaray halkan idinkaga tabanaya anigu waa maxamed cali cumar jubba ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada garoobe ayaa halkaasi kulamo kula qaatay madaxda dowlad goboleedka puntland haddaba wafdiga ra-isul wasaaraha waxaa ka mid a waryaheena nasir bashiir cali oo ku sugan garoobe arrimaha ayaa nooga warantay goortii horeysa aad umaasan tahay jubba wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wafdiga doorashada gobolka dambe soo gaaray magaalada garowe xarunta puntland ugu halkan ay yimaadeen lagool waxay ahayd inay kormeer ka sameeyaan diyaar garowga ay ugu jirto puntland soo xulista xildhibaanada kasoo galaya deegaanada puntland ee baarlamaanka sida aqalka sare iyo aqalka hoose u hirgasho doorashadii taariikhda la filayo dalka ay ka dhacdo sanadkan wasaare waxaa ilaayo xalaylahay maanta kulamo gaargaar la leeyahay mas-uuliyiinta puntland iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada si loo dardargeliyo labada kale ee baarlamaanka kasoo galaya deegaanada puntland wasaaruhu kasii sugnaan doonaa puntland toddobaadkan sida shanwa ku sheegaan mar ay warbaahinta la hadlayna sida iyo madaxweynaha axmed maxamed cali gaas waa tahay marka madaxda puntland iyo wasaaraha qodobada ugu muhiimsan isku soo hadal qaaday maxaa kamid ah waxyaaba ugu muhiimsan laga wada hadlaya waxay ahayd sidaan kuu sheegayba sidii loo dardargelin lahay xubista labada gole si ay u hirgasho doorashada sanadkan lagu heshiiyey inay ka dhacdo dalka oo ah in xildhibaanada aqalka hoose halkii xildhibaanba ay soo xulaan ama ay soo doortaan ergo kontan iyo kow ah ugaas sida uu yahay tixdaxaad yahay marka si un waxay ka wada hadlayeen arrimahaas si loo dardargeli lahay oo dadku waala filaan ay ga soo dhici lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka ee magaalada puntland kasoo galay iyo in ay dowladda federaalka gaaraan xukuumaddu ay diyaar u tahay in wax kasta oo caqabadooda jira ay ka gacansiinayso puntland iyo galmudug gobolada guud ahaan lagu saaxilayo deegaanadooda xildhibaanada waa marka ugu horeysay taariikhda soomaaliya afartan iyo dhowr sano kadib ay xildhibaanada ay soo doortaan dad shacaba inkastoo axda gaarin wantoodanland haddana tan waa golow lagu gaarayo waddadaasi in xildhibaankii horey ay usoo guli jireen hal oday ugu soo celi jira maanta uu xildhibaankii u baahan yahay ergo konton iyo kow ah taasi waa wado cusub oo u furantay soomaaliya gaar ahaan dhinaca dimuqraadiyad dhinaca doorashooyinka waxaa cusub mudan magaalada garoowe waxaa ku sugan siyaasiyiin aada u badan kuwaasi oo u tartamaya xildhibaanada kala duwan ee puntland ka imaanaya magaalada aada bay mashquul u tahay waxaana ku sugan siyaasiyiin ma kule jaalada soomaaliya iyo kuwo hadda ku codso dalso doonaya in ay helaan xildhibaannimada
aada bay u mahadsan tahay nasra bashiir cali dibadbax looga soo horjeedo sheegashada kenya qeybo ka mid ah badda soomaaliya ayaa maanta ka dhacay taalada daljirka dahsoon ee degmada boordheere guryaheena nuur saciid tahliil ee fafaahinta warkana eegay
boqoraal dadweyneha oo kala yimid qeybaha kala duwan ee magaalada muqdisho ayaa waxay isugu yimaadeen fagaaraha taalada darjiidka daadsoon degmada boondheere ee gobolka banaadir waxayna dadweynaha banaanbaxa sameynaya ay ka banaanbaxayeen sheegashada ay dowladda kenya ku sheeganayso qeyb ka mid ah badda soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa magaalada muqdisho gudoomiyaasha degmooyinka saraakiil iyo fanaaniin ayaa ka qayb galay banaanbaxani iyadoo dadweynaha banaanbaxa sameynaya oo ay ka muuqatay seerad xoogan waxay wateen boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo kala duwan oo ay ka mid yihiin baddeenu beec ma ahan iyo haloo istaago difaaca baddeena soomaaliya fanaanada cashe kenya fanaanka dayax dan nuurshe ayaa goobta uu banaanbaxa ka socday waxay ka qaadeen suugaan ka hadlaysa baddeena iyo calankeena gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqaab iyo gudoomiyaha midowda ardayda gobolka banaadir oo banaanbaxa ka hadlay waxay sheegeen dadka soomaaliyeed aysan marnaba aqbali doonin in doob lagu sameeyo hantida qaranka
soomaaliya mutaqadisiinta u taagan isoo baxday duruufta hadda soomaaliya matalaya ee badda u doodaya oo taagan maxkamadda cadaaladda adduunka ay sijooda taagan waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed intaad heerka maxkamadda taagan tihiin cadceed u taaganya shacabka soomaaliyeed mar kasta waa idin garab taaganya madaxdeennina cadceedda taagan shacabkeennina cadceedda taagan waxaan leenahay ogaada soomaalida oo tiraahdaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa fagaaraha taalada dajiidka daalsoon ka sheegay in ummadda soomaaliyeed looga baahan yahay in yar iyo weyn ay meel ugu soo wada jeestaan sida ay ugu dhiidin lahaayeen difaaca badda waxaa kuyin dad muwaadiniin soomaaliyeed ee ka danqaday in dhacalkoodu maanta leesku haysto oo gorgorta la gelinayo marka sidaa darteed dhaxalkayna iyo dhaxalka ubadkayna cidna kama iibsanayno soo saas maaha dhaxalka ubadkayna beex maaha dhaxalka ubadkaynana gorgortan geli ma kariyo hadduu dad yahay iyo hadduu bar yahay iyo hadduu hawada yahay xataa kaaka dhulka soomaaliyeed ka mid ah kaaka dhulka soomaaliyeed ka mid ah cidaanu ogolaa karna ma laha dhiiggaynan ku daadinaynaa waktigaynaan huraynaa maalkaynaan huraynaa muuqaalkaynaan waa huraynaa qaar ka mid a dadka dibadbaxa sameynayay ayaa warbaahinta qaranka waxay wax ka weydiisay shucuurtooda magacaygu waa sayr yuusbeeliye dibadbaxaan wuxuu ku saabsan yahay oo maanta ugu soo baxnay oo qoraxda u taagannahay waxaa la yidhi badeennii soomaaliya oo hanti qaran ah ayaa gorgorta gashay waxaa sheegtay kenya inay maxay hayso la siiyey oo loo saxiixay badeennu waa xoolo qaran waa hanti qaran saxiix ma gasho midma saxiixi karo heshiis nin iyo kuma heshii karaan niman kuma heshii karaan aniga waxay lahaa walaal abwaajay alay dhahaa agabtaa urga midintaa iska kasanahay weli waa shukriba laba dhasay gabtii dibixa qaban waxaan leeyahay waanu doonaynaa u dulqaadanayna dandaasiga cad garbaxada cad ayaan u dulqaadan karo waanu doonaynaa inta naftiina soomaaliya oo hooyo soomaaliya umula soo nool yahay waanu doonaa jidka baana doonaa nalig anaga dhul ayaa nagaasta dhulka nagaasta ayaa doonayna ayadana waxay soo hunguriyeynaysaa badda anaga hasano maka yeelayno kenya waxaan u fadhinaa gambar gaaban ayaan u fadhinaa dhulkan inaan kasoo qaado waxaan u fadhinaa ayadana waxay rabtaa inay badda la qaado marka bulshada soomaaliya waxaan ugu baaqaya yaanu badana laka qaadan magacaygu waxaa leedaha xuseen maxamed cali waxaana gudoomiyaha ururka haweenka degmada shidib hadda waa arkaysaa qayrada wiilasha dagaaladii kadib basaaba safu qayroonaye haweenkana maxaad moodaysaa annaga yeeli mayno kenya waxaan leenahay iimaankooda allaha garto badayna annaga gabar intay naga dhimata cid qaada karta baa soosaas maaha soosaas maaha waa ka baxsanaynaa kamana yeelayno insha allahu tacaala maalinkii saddexaad ayaa waxaa gashay dhegeysiga dacwadda ka dhanka badda ee u dhexaysa soomaaliya kenya taas oo haatan ka socota maxkamadda haig ee dalka holland iyadoo dhinaca kale uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud sheegay in soomaaliya ayna ka tanaasuli doonin hal jir oo baddeena ka mid ah
mahadsanid nuur siciid tahriib kulan uga hadlayay ololaha doorashooyinka dalka ka socda iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen jaaliyadda yeman ee soomaaliya kulan ayaa lagu qabtay degmada shiibis ee gobolka banaadir haddaba waryaheena mustaf xuseen cabdulle oo ka qayb galay kulanka ayaa hadda ku sugan stuudiya sideedaad ee radio muqdisho mustaf hay
kulankan oo ay soo qaban qaadiyeen jaaliyadda yemen ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa lagu taageeray arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka la filayo inay ka dhacaan iyo sida jaaliyadda ay ugu qayb qaadan lahayd doorkeeda ku aadan ka qaybgalka siyaasadda iyadoo ay ka qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdicasiis carman iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaas maxamed maxamuud haween dhalinyaro odayaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada shibis ee gobolka banaadir dadkii ka hadlay kulanka ayaa muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin dadaalada dowladda ee ku aadan horumarinta dalka iyo weliba sida ay uga qayb qaadanayaan dadaalada lagu horumarinayo wadanka soomaaliya waxaana ay ugu mahadceliyeen qabanqaabiyaasha munaasabadaas lagu taageerayey dowladda soomaaliya iyo dadaalada soconaya soomaaliya ha nolaato soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha israacdo ummadda carbeed ha israacdo carbi soomaali allaha mideeyo waa midaysan yihiin salaan kadib wax badan isuma taagin meeshaan waxaa farxad weyn aan la soo koobi karin ah wadatashiga ee isugu timid ummadda carbeed ee ku nool magaalada xamar waxaan kaloo mahad u celinayaa dhalinyaradii shirka soo abaabushay ee awees iyo ay ugu horeeyaan saluuxa fereg waa mahadcelin gaara ugu celinaynaa isu soo xilqaami inay hawshaan hirgeliyaan si ay isu midoobaan ay isugu keenaan odayaasha culmawdiinka dhalinyarada haweenka si aan u midoobi laheen ay ka taliyaan ilaahay waxaan ka baryaynaa ayagana cadow inuu ka qabto cimrigooda ilaahay raajiyo aamin dhaha marka shukran ukarir shukri liljamiic وبالذات للإخوة وشركان أبابولين dhalinyarada oo shir naajix oo shir yani guulaystay noqday biawali mara marka waa mahad gaar eh wafii nafsi lwaqt maxaan mahad gaar eh u jeedinayaa gabdhaha oo la shaqeeyeen dhalinyarada
agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo isna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in wasiir ku-xigeenka beeraha uu yahay aqoon-yahan wax badan u qabtay qaranka haddii kalsooni ay siiyaanna uu wax badan qaban doono markaad naga tagtoon madmadooba isaga tagteen waa isfahmi weyne marka aadaan idinkaga mahad celinaynaa inaad dib noo faraxdaan oo dalkiina ku soo noqotaan aan marka mid casi mid madow aan aragno madowga waa isari weyne midda kaleeto wasiir xogeenka wasaaraddana waa ka wada shaqaynaa waxa weeye armaan intaan soo sheegnay ka sokow wasaaraddan ka wada shaqaynay saraan wada galnay waxa maanta aan u soo kacay waxa waaye yacni haddii uu codkiina helo oo inuu yacni nin codkiina ku shaqayn kara mas-uuladna guda kara
ugu dambeyntii waxaa soo xiray kulankaas wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdicasiis carmaan isagoo sheegay in xil xasaasiya uu dalku gelayo oo doorasho la filayo in dalka ay ka dhacdo ayna taageersan yihiin dowladda dadaalada ay ku horumarinayso dalka loona baahan yahay inay taageeraan ummadda soomaaliyeed
dabcan wadankii hadda wuxuu ku jiraa wakti kala guur eh insha allahu tacaalaana waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano waa ogtihiin maanta dowladdan hadda dhisan oo ku dhisan five point aysa ahayn four pointy five oo maanta aan ku jirno golaha wasiirada dowladda hadda aniga aan ka midka ahay golaha wasiirada waa taageeraynaa waxaana rajaynaynaa inay dowladdan noo soo noqoto waayo saa la socotiin bishaan waayo saa la socotiin beesha labaatan iyo afar sano ka hor yaa waxa ugu dambaysa golo wasiirada ay ka mid noqdaan hadda runta in la sheego waa xaqana in la sheego waa cadaaladdan inaan uhiilinno waa dowladdan dawlad ka horraysay ay beesha carab soomaaliya wax ku heshay ama xuquuq ku heshay ma jirin maxamed siyaadaa ugu dambaysay waxaa ku xigtay afar labaatan iyo afar sano kadib inaan dawladdan ka mid noqono runtii dawladda hadda jirto waa u mahad celinaynaa waana sheegaynaa waana taageeraynaa hadduu ilaahay yidhaahdo adinkana waxaan idinka rabaa inaad taageertaan
codkaa wuxuu u dambeeyey warkii mustafa xuseen cabdullah nooga diyaariyey kulankii looga hadlayay ololaha doorashooyinka oo muqdisho maanta ka dhacay dowladda ingiriiska ayaa sheegtay in dowladda soomaaliya ay ka taageerayso tababarka ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada al-shabaab axmed cumar muuye faahfaahinta warkan eegaya ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska theresa may ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa waxay ka jeedisay shirkii toddobaatan iyo koowaad ee golaha ammaanka ee qaramada midoobe waxay si gaar ah usoo hadal qaaday kaalinta u k ee arrimaha siyaasadii amniga dalka soomaaliya theresa may ayaa sheegtay in dowladda ingiriiska ay taageero buuxda la garab taagneyd laga soo bilaabo sanadkii tagay ee labada kun iyo tobanka ilaa iyo maanta islamarkaana soomaaliya ay ka caawinayaan dagaalka ka dhanka argagixisada iyo falalka xadgirnimo ee kooxda al-shabaab ay damacsanaayeen in ay ku faafiyaan geeska afrika theresa may ayaa xustay in dowladda ingiriiska ay soomaaliya ka caawisay in kooxda al-shabaab laga saaro magaalooyin iyo gobollo waaweyn oo maanta xasiloon amnigooda iyadoona hoos ka xariiqday in u k ay sii wadayso xoojinta taageerada la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed theresa may waxay tidhi u k waxay garab taagan tahay sii wadidda iyo xoojinta sidii argagixisada looga ciribtiri lahaa geeska afrika gaar ahaan soomaaliya waxaan hadda soomaaliya ka caawinay in dowladda ay al-shabaab ay kala wareegto magaalooyin waaweyn oo muhiim ah ayay tiri ra-iisul wasaaraha dalka britain ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa khudbadeeda kusoo hadal qaaday taageerada beesha caalamka ee soomaaliya waxayna ku baaqday in sanadkan dambe laiskugu yimaado shurweyne caalami ah oo dhaqaalo loogu ururinayo dib u dhiska dalka soomaaliya si dowladda soomaaliya ay awood u yeelato hanashada xasilooni waarta oo ka dhaqan gasha dalka waxaan ku baaqayaa oo aan codsanayaa in soomaaliya loo qabto shirweyne heer caalami ah oo dhaqaalo loogu yaboohayo si dalka amnigiisa loogu xaqiijiyo
maamulka jaamacadda al-hilaal ayaa waxa ay soo bandhigeen arday danyar ah oo deeq lacag la-aan ay wax ku barayaan muuse cusmaan abto ayaa faahfaahinta warkan eegaya maamulka jaamacadda alhilaal ayaa soo bandhigay laba boqol arday oo deeq waxbarasho lacag la-aan ah ka helay jaamacadda alhilaal ee magaalada muqdisho kuwaasi oo ka soo jeeda dadka danta yar ee ku nool qaar ka mid ah gobolada dalka iyo magaalada muqdisho waxaana maamulka dhanka kale ka warbixiyey barnaamijka ay ku soo kordhiyeen jaamacadda ee waxbarashada sare post graduate-ka kaasi oo ay ka heleen jaamacadda budane ee dalka suudaan guddoomiyaha jaamacadda alhilaal doctor ibraahim sheekh ibraahim xuseen ayaa ka hadlay deeqda waxbarasho lacag la-aanta ay u fidiyeen ardayda ka soo jeeda qoysaska danta yar ee ku nool qaar ka mid ah gobolada dalka iyo caasimadda magaalada muqdisho annagoo ka jawaabayno iyo baahida soomaaliyeed saamaha sanadkan waxay aqbashay laba boqol arday oo lacag la-aana ayay aqbashay taasoo marka la fiirsho tirada jaamacadda ay qaadatay marka afar loo qeybiyo meel ka ah ayaa jaamacaddu ay aqbashay marka waad garan kartaa sida jaamacada ay uga heelan tahay ama diyaar ay ugu tahay inay bulshada adeegto inay caawiso dadka danyarta ah hal qodob waxa waaye jaamacadihii markay dalka ay ku bateen oo ardayda soo qalan jibiyey jaamacada ka soo qalan jibiyey ay bateen ayaa waxaa timid baahi aada u xoogan oo loo qabo daraasaadka sare ama bost graduateska takhasusada kala duwan taasa waxaa nagu dhirisay inaan raadino baadidan baadida labaad waxay ahayd waxaan aragnay jaamacadihii localka ahaa ama inay dhigayaan macalimiin baahin macalin inay jirto macalimiinta jaamacadaha dhigaya waxaan aragnay inay u badan yihiin boqolkiiba sagaashan iyo shan dad wada baaj ah marka waxaan aragnay baaj baaj u dhigaya ayadana waxaan ku fikirnay inaan horey usalaabsano qaanuuniyan aan gaarno in qof mastera uu baaj u dhigo qof b h g ah uu master u dhigo ama baajka u dhigo muddooyinkan ayaa jaamacadaha ka jira dalka waxa ay wadeen deeqo waxbarasho lacag la-aana ay siinayaan ardayda danta yar iyo kuwa taboolka ah ee ku nool magaalada muqdisho
weli waxaad dhegeysanaysaan warkii duhurnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya sarkaal ka tirsan israa'iil ayaa sheegay in iskuday weerar lagu qaaday safaaradda israa'iil ee gudaha dalka turkiga arbacada maanta emmanuel nahson oo afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda israa'iil oo u waramay warbaahinta c n n ayaa sheegay in ilaalada safaaradda israa'iil ee gudaha dalka turkiyada taas ku fureen qof isku dayay inuu weeraro ilaalada safaaradda islamarkaana damacsanaa inuu waxyeelo u geysto ilaalada safaaradda israa'iil ee ku taala magaalada ankara nahson ayaa sheegay in ninka weerarka ku qaaday safaaradda uu markii hore u muuqday inuu sito hub sidaa darteedna ilaalada amniga safaaradda ay u sogteen halkaasi uu dhaawac fudud ka soo gaaray sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda israa'iil oo ka warbixinaysa weerarkaas warkii duhurnimo aad ka dhegeysaneyseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa warka waxaa idiin akrinaya anigo maxamed jubba cidduu warka sheego dabcan waxay dib kaga heli kartaa fadhiga internetka aan ku leenahay ee radio muqdisho dowdeed dhegeysiga iyo la jaanqaadka warkan waa isku mahadsantihiin